alxamdu للh رb العاalمين وصلى الlه عlى mحamd وعlى آli mحamd xadiiskii afar bqol iyo saddex iyo toban وعan abi mascuudi radي الlh عnه qala qala rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم yaum اlqwma aqrأhm lkitaab الlah nebigu waxau yidhi sala allahu alayh wasalam yaummu alqawma ragga waxaa tujinaya aqra'uhum ka ugu akhrinta badan bimacnaa ugu yaqaana likitaabi illaahi qur'aanka fa in kaanuu haddii ay yihiin fi lqiraa'ati akhrinta sawaa'an qaar isku mid ka ah oo ka siman fa aclamuhum bisunna yacnii waxaa tujinaya aclamuhum bisunna ka sunnada ugu yaqaana ayaa tujinaya fa in kaanuu fi sunnati sawaa'an hadday axaadiista xaggoodana ay ka siman yihiin macrifadeeda faaqdamuhum hijratan xagga hijrada kii ku horreeyey ayaa tujinaya fa in kaanuu fi lhijrati sawaan hijrada ilaahay dartii loo haajiray hadday ka siman yihiin faaqdamuhum silman ka islaamnimo ugu horreeyey ee horaan islaamay ayaa tujinaya wa fii riwaayatin faaqdamuhum sinnan ka xagga da'da ugu horreeyey ee ugu da'da weyn ayaa tujinaya riwaayad kalena sheegaysa walaa ya'ummanna arajulu arajula fii sulaanih walaa ya'ummanna yaanu tujinnin alrajulu ninku alrajula ninka kale yaanu tujinnin fii sultaanihi ay fii maxalli sultaanihi meesha waxa weeye yacnii sultaankiisa bimacnaa maxalka wilaayadiisa ee uu waxa weeye isagu ugu tasarrufaya awooddeeda uu leeyahay halkaas yaanu ku tujinnin walaa yaqcud fii beytihi calaa takrimatihi ilaa biidnih walaa yaqcud yaanu fadhiisanin fii beytihi gurigiisa gudihiisana calaa takrimatihi yacnii firaashkiisa gaarka ah ee isaga lagu sharfo yaanu markaa ku fadhiisanin ilaa biidnihi xaal axwaasha ka mida xaaluu yahay mooyaane maqruunan biidnihi idanka markaa ninkaa firaashka leh yacnii idankiisa isagoo ama fasixiisa isagoo wata mooyaane si kale yaanu ugu fadhiisanin rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani waxa uu tilmaamayaa xagga imaamada sida loo kala hormarinayo dadka oo waxa weeye ruuxa ugu xaqnimada badan inuu tujiyo ayuu xadiisku tilmaamaya dadkii waxay u kala xaqnimo badan yihiin inay isu tujiyaan siday u kala qur-aan badan yihiin oo aqra' ayaa la hormarinayaa ka ugu markaa qur'aanka badan ee bimacnaa ugu xifdiga badan ka ugu xifdiga badan ayaa la hormarinaya haddii qur'aanka iyo xifdigiisa ay iskaga mid ka yihiin islay u xafidsan yihiin oo ay taa ku kala bixi waayaan waxaa lagu kala saarayaa xagga sunnada axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam siday u yaqaaniin baa lagu kala hormarinaya oo ka axaadiista u aqoonta badan ayaa imaamada lagu hormarinayaa oo isaga la odhanayaa na tuji haddii taana ay ku kala bixi waayaan oo axaadiistana ay markaa macrifadeeda ka siman yihiin oo aynay ziyaado ku kala lahayn xaggay markaa hijrada ilaahay dartii loo haajiray siday ugu kala horreeyeen camalkaa khayriga ee hijrada ah ayaa lagu kala hormarinaya taana hadday ka siman yihiinna siday u kala hor islaameen taana hadday ka siman yihiinna siday u kala da'weyn yihiin markaa sidaas yada ah ayaa loo qadimaya labada markaa riwaayo fa aqdamuhum silman iyo fa aqdamuhum sinnan labada riwaayo isku maxal bay ku soo arooreen isku maxal ayay markaa ku yimaadeen laakiin dee da'da iyo islaamnimada horraynteeda waxaa markaa sharaf badan xagga markaa horraan islaamka ayaa ka sharaf badan da'weynaanta haddii midna da'weyn yahay oo waxa weeye laakiin markaa uu dambeed islaamay midna uu horraan islaamay oo uu ka da'yar yahay ka horraan islaamay baa ashraf ah oo ka sharaf badan marka waxaa suurtoobi karta in la yidhaahdo kaa islaamnimada horraan islaamay baa laga hormarinayaa kaa da'da weyn wallahu aclam fuqahada qaarkood tafriicaad fara badan bay la yimaadeen oo aan axaadiista rasuulku sala allahu alayh wasalam sheegin ilaa ay galeen waxaad mooddo markaysagaa in dee wax saa'iqaba aynay ahayn oo caqlan walaa sharcan midnaba aanu ku tusinaynin marka hore xadiiska waa khilaafeen oo waxay yidhaahdeen aqra'uhum likitaabillah afqaha laga hormarinayaa bay yidhaahdeen oo sida axkaamta shareecada loogu kala aqoon badan yahay baa loo kala qadimaya marka taa waxa weeye marka ay ka sinmaan baa markaa siday u kala xifdi badan yihin loo kala hormarinaya sidaasay u soo wadeen dabeedna waxay yidhahdeen inta xadiisku sheegay markay dhammaatay ayay waxay yidhaahdeen umuuro badan oo kale ayay sheegeen siday u kala shara yacni markaa xagga nasabkooda u kala sharaf badan yahay siday u kala qurux badan yihiin ee wejigooda u kala qurux badan yahay sida waxa weeye markaa u kala budci yar yihiin sida waxa weeye u kala markaa qof dumara quruxsan yihiin oo yacni dumarkooda u kala quruxsan yihiin ashyaa fara badan oo noocaas ah ayay markaa waxa weeye fuqahada qaarkood ay kutubu tafriicaad ku sheegeen khaasatan markaysaga xanafiyada maraaqi lfalax kitaab la yidhaahdo waxyaala gharaa'ibo noocaasa laga soo naqliya waxyaala gharaa'iba oo noocaasa ayaa laga soo naqliya kullu daalika wax la ictimaadaya ma aha waxaanay markaa yihiin ashyaada noocaasi waa abaatiil weeyaan waa abaatiil ashyaada noocaasi weeye inta uu xadiisku sheegayna waa ku filan tahay in lagu kala saaro imaamadii inta hadday ku kala bixi waayaan oo ay isku qabsadaan waxaa lagu kala saarayaa markaa qurco qorituurad baa lagu kala saaraya qurcaduna sharciga asal bay ku leedahay maqaamo badan bayna ku soo aroortay saddex nebi oo ambiyada ilaahay ka mid a baana markaa qorituur sameeyey fasaahama fa kaana min almudxadiin waxaa ka mid a yuunus waxaa ka mid a zakariya ayaa markaa ka mid a waxaa ka mid a nebi moxamed sala allahu alayh wasalam marka axaadiis badanna waa ku soo aroortay markaa qurcada waxyaalaha markaa fadaaisha markaa lagu kala bixi waayana nebigu sala allahu alay wasalam qurcada waa tilmaamay haddii safka hore waxaa ku jira aa ogtihiin fadli ah yacni waxa weeye dabeed si kale a ku weydaan inaa u qori tuurataan mooyaane waa u qori tuuran lahaydeen sidaas yada ah ayuu xadiidka saxiixa ahi ku soo arooray marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni markaa sidaas ayaa loo kala qadimaya oo loo kala hormarinaya hadday intaa ku kala bixi waayaana qurca lagu kala saaraya qori tuurad ayaa lagu kala saaray xaaladda sidan loo eegayaa oo sifooyinkaa lagu kala saarayaana waa laba goor waa mar la doonayo masaajid in imaam loo sameeyo yacni waxa weeye umuuraha noocaasa waa in lagu eego ayaa markaa habboon mar labaad jamac markaa cid ay ku qabsatay oo ay isugu yimaadeen oo marka waxa weeye meel masaajid raatiba iyo waxba aan lahayn ay tahay waxa markaa taana lagu kala baxayaa xadiisku markaa waxa weeye sidaa uu kala qadimay ee u kala hormariyey ayaa markaa la ictimaadaya lagu kala saaray amaa sidaynu markaa hore usoo sheegnay haddii waxa weeye masaajidku imaam raatiba hadduu leeyahay imaamkii raatibta ahaa cid ka xifdi badan ama ka fadli badan ama ka cilmi badan ee hadday yimaadaan la odhan maayo isagaa na tujinaya yacni markaa la odhan maayo ee waxa weeye kaa imaamka raatibka ahaaday ayaa markaa tujinaya oo isagu waxa uu soo gelayaa qadarka dambe walaa ya'ummanna arajulu arajula fii sultaanih waayo waxa weeye masaajidka uu ka yahay imaamka raatibta ah waxaa markaa uu noqonayaa waa maxallu sultaanih meeshii waxa weeye sultaankiisi iyo awooddiisu ay ahayd meel soo gudagelaysa yacni markaa weeyaan waxaa kaloo xadiisku uu inoo sheegayaa in waxa weeye ninka markaan lagu tujinaynin meeshii waxa weeye awooddiisa iyo wilaayadiisa iyo xukunkiisa meeshii markaa ahayd ee soo gudagelaysay inaan lagu tujinayn maxalulwilaaya marka la sheegayo waxaan farqi kala lahayn wilaaya caama inay tahay iyo wilaaya khaasa inay tahay farqi ma kala laha oo nin baad ku booqatay gurigiisii baad ku booqatay gurigiisii baa wada joogtaan dabeedna salaad baa idinku qabsatay yacni waxa weeye walow isagu aad ka xifdi badnaatid be xaquu xawle imaamada isaga ayaa u leh waayo meeshii uu xukumaya gacantiisa ku hoos jirta oo gurigiisa ah yacni inaad ku tujisaa yacni iyadu ma aha inaad ku tujiso ma aha sidaas aawadeed yacni waxa weeye sunnadu waxay tahay inuu isagu ku tujiyo sidaas ayaa sunnada rasuulku sala allahu alayh wasalam ay tahay wilaaya caamana waa la mid wilaaya caama iyo wilaaya khaasa yacni markaa mid waliba waa markaa soo gudagelaysa imaamkii muslimiintu hadduu waxa weeye maxallu wilaayatii waa wilaayadii caamka ahayd yacni waxa weeye markaa isaga in lagu daba tukado ayaa markaa yacni sawaabku uu yahay sidaas yadaa ayaa sawaabku uu yahay waxaa imanaysaa un waxa weeye meel masaajid imaam raatiba leh ma wilaayada khaaska a baa la qadimaya mise wilaayada caamka a baa la qadimaya yacni ta noocaasa ayaa maxalu nadar yacni markaa noqonaysa waxaa kaloo xadiidka uu nebigu sala allahu alayh wasalam u reebay ninka marka waxa weeye firaashkiisa khaaska ah ee u gaarka ah isagaan fasixin in la iskaga fadhiisataana nebigu sala allahu alayh wasalam waa nahiyey oo waa reebay oo rubbama inuu karahiyaysto ayaa laga yaaba marka haddii aan lagu idmin yacni inaad iskaga fadhiisato yacni markaa ma aha firaashku wuxuu u baahan yahay idan gaar ah ayuu markaa u baahan yahay oo idanka caamka ee guriga inaad soo gasho lagu idmay yacni ma shamlinayso inaad firaashkiisa gaarka ah ku fadhiisato yacni waxa weeye taas yadaa kuuma markaa fasaxayso ee haddaan lagu idmin waa inaad meelaha kale aad fadhiisataa xadiidka afar boqol iyo afar iyo toban wada ibni maajah ibni maajah waxaa u sugnaaday min xadiidi jaabir iyadoo uu xadiidka jaabir qadarka soo socdaa ka mid yahay walaa ta'ummanna imra'atun rajula walaa ta'ummanna yaynay tujinin imra'atun qof dumari rajula nin yaynay tujinin walaa acraabiyun reer miyiina yaanu tujinin yacnii qof reer miyiina yaanu tujinin muhaajiran mid muhaajira oo soo hijroodo ilaahay dartii u soo hijrooday yaanu tujinin walaa faajiru mid faasiqiina yaanu tujinin mu'minan muumin yaanu tujinin wa isnaaduhu sanadkiisuna waahin waa mid aad iyo aad daciif u ah weeyaan xadiidkan waxa weeye waa xadiis daciif ah culamo badan baana daciifisay waxaa ka mida bayhaqi waxaa ka mida buusiiri waxaa ka mida nawowi oo khulaasada iyo majmuuca labadaba ku daciifiyey waxaa ka mida abu xaatim alraazi waxaa ka mida ibnu mulaqin waxaa ka mida xaafid ibnu xajar oo buluuq ah oo halkana ku daciifiyey talkhiiskana ku daciifiyey waxaa ka mida sancaani oo sublu salaamka ku daciifiyey waxaa ka mida shawkaani oo nayl awtaarka ku daciifiyey waxaa ka mida albaani oo irwaaga iyo daciif ibnu maajah labadaba ku daciifiyey sababta lagu daciifiyey xadiidkana waxay tahay waa laba sababood waa mida sanadkiisa waxaa ku jira caliyu bnu zayd ibnu judcaan ninkaas oo daciifa ayaa ku jira waxaa kaloo ku jira nin la yidhaha cabdillaahi ibnu moxamed alcadawi altamiimi ninkaasina waa ku jiraa bukhaari waxa uu ka yidhi ninkaa waa munkarulxadiid xadiidkiisu waa munkar waxaanu bukhaari istilaax gaaru mas'aladaa ka leeyaho waxau idhi kullu man qultu fiihi munkarulxadiid laa taxilu riwaayatu canhu ku kasta oo aan ka idhaahdo waa munkarulxadiid in wax laga wariyaa xalaal ma aha oo maba bannaana waayo wuxuu ahaa markaysaga raqiiquljarxi waa tawarruc badnaa marka cibaaraadka ama erayada uu wax ku markaa duraa waxay ahayd erayo markaysaa markaa raqiiqa bimacnaa waxa weye debecsan oo isagoo u jeeda inuu aad iyo aad markaa yani uu yani yahay nin dacfigiisu u daran yahay ayuu haddana eray sahlan isticmaali jiray wakiicoo kale isaguna waxauu yidhi ninkani waxa weeye xadiidka ayuu wadciyaa oo uu been abuurtaa yacni yadacu alxadiid xadiiska waa dhigdhigaa waa sameeya isagaa sameeya waa been abuurtaa daara qudni waxau ihi waa matruuk markaa sidaas aawadeed labada nin baa ku sugan oo xadiiska dacfigiisu waa daran yahay waa daciifun jidda yacni dacfigiisu waa daran yahay mas'alada koowaad ee uu xadiisku sheegay yacni sideeda ayay markaa u tahay mas'alo sax ah xadiisku yaanu saxiix ahaan laakiin mas'aladu waa sawaab mas'alada koowaad oo ah markaa qof dumari inaynan nin tujinaynin qof dumari inaynan nin tujinaynin yacni masalada noocaasi waa sawaab wey oo ma bannaana inuu waxa weeye qof dumari inay markaa rag tujiso ama nin tujisaa markaysaga mid bannaan ma aha xadiiska umu waraqa aynu u tegi doonnaa insha allahu tacaala oo waxa weeye culammada qaarkood ay yidhahdeen khaadimku waa ku daba tukanayay addoonkeeda u addimi jiray waxa weye waa ku daba tukan jiray yacni sidaas iyadaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen marka adigu suurada noocaasoo laysku khilaafsan yahay mooyaane laakiin rag inay tujisaa si kale markaa uguma bannaano walow haba noqoto markaysaga ta xifdiga badan haba noqoto ragga haba ka xifdi badnaatee yacni markaa ma tujin karto markaysagaa ragga ragga ma tujin karto waayo waxaan waa wilaayo lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a nebiguna sala allahu alayh wasalam waxau ihi ma liibaanayaan yacni markaa rag yacni arrinkoodii uga mas-uul yeelay qof dumara yacni uga mas-uul yeelay liibaani maayaan baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam oo xadiis saxiixa saas yada ah ayuu nebigu yidhi masalada labaad oo ah marka waxa weeye ruux reerimiyi inaanu markaa mid muhaajiriya oo hijrooday inaanu markaa tujinin taas yada ah waxay ku xidhan tahay qofka markaa reermiyigaa xaalkiisa oo hadduu markaa salaaddii iyo axkaamteeda garanayo ou yahay kii imaamada u xaq lahaa waa tujin karaa haddii kale waxa weeye aanu salaaddii markaa garanayno arkaanteedii hadduu doono ka tegay oo qiraa'adii marka isaga aanu saxayn oo yacni markaa sidaasoo kale uu yahay oo haalibkana waa siday markaa u badan yihiin markaa ma tujin karo ilaahayna waxau ihi alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih marka axkaamta markaa inay ka jaahil noqdaan inay yacni markaa ugu dhow yihiin oo inay axkaamta markaa garan waayaan sharciga ah inay u dhowaansha badan yihiin baa markaa aayadduna ay tilmaamaysaa iyaday marka acraabta ama reermiyiga ka mid yihiin qaar markaa mu'miniin ah oo waxa weeye khayrka markaa isagaa ku dadaalaya iyaday jiraan haddana waxay u badan yihiin yacni markaa jahliga iyo garasho la'aanta markaa shareecada aynay garanaynin yani umuuraha noocaas ay u badan yihiin calaa kulli xaal yani markaa xadiisku maadaama aanu asixin yani markaa qadarkan yani wax daliila marka isaga ma laha in la yidhahdo ma tushin karo hadduu markaa yani yahay yani nin salaada iyo axkaamteedii garanaya hadduu marka uu yahay yani wax markaa lagu odhanayo ma tujin karo marka mid muhaajiriya yani laa daliila calayh yani marka wax daliila marka isaga ma laha wax daliila yani marka isaga ma laha walaa faajirun mu'minan masaladaas way inoo iman doontaa insha allahu tacaala oo waxa weeye salluu khalfa man qaala laa ilaaha ila allah yani marka xadiidkaas yani daciifkaa markaynu masalada kaga warramayno insha allahu tacaala baynu kaga hadli doonaa xadiidkani markaa ma asixin waxaanu markaa uu yahay ruuxa faasiqa ah ee salaada markaa lagu daba tukadaa waa markaysa waxaan markaa waa asaxaysaa yaday ka fiican tahay marka hore inaan imaam laga dhigan ruux faasiqa oo ruux markaa wanaagsan in imaam laga dhigto ay tahay mar labaadkana markaysa waxaa marka ay tahay yacni haddii la heli karayo ruux kale oo saalixa oo qofku ku daba tukado hadduu heli karaayo inuu markaa ruuxa wanaagsan inuu ku daba tukado yacni weeyaan aanu ruuxa faasiqa ah ku daba tukan yacni aanu ruuxa faasiqa ah ku daba tukan laakiin haddii ay dhacdo inuu ku daba tukado oo salaaddii markaysa waxaan markaa uu saxayo waxa weeye waa asaxaysaa waayo markaysaga qaacida ayaa waxay tidhaahdaa man saxat salaatuhu linafsihi saxat imaamatuh ka markaa salaaddiisu ay asaxdo oo laftiisa inuu tukado salaaddu ay ka asaxayso oo salaaddii hagaajinayo oo salaad saxiixaha tukanaya yacni imaamadiisa uu wax tujiyaana waa asaxaysaa waxaa kaloo la yidhahdaa man saxat salaatuhu linafsihi saxat ligayrihi an ya'tama bih yacni kii waxa weeye salaaddiisu ay asaxdo oo lafahaantiisa ay u asaxdo yacni in markaa cid kale ku xidhatana way markaa asaxaysaa sidaas iyada ah ayaa markaysaga culammadu ay markaa yidhaahdaan laakiin qaacidada noocaasi waa qaacida saxiixa ha yeeshee waxaa laga reebayaa qofkii dumar ahayd ayaa laga reebayaa oo qofkii dumar ahayd iyadoo salaaddeedu ay asaxayso ayaa haddana markaysaga raggii inay ku xidhaan oo ay raggii tujiso ma asaxayso marka masalada noocaasi waa mustasnan oo waa laga reebaya waxaa kaloo laga reebayaa qunsihii mushkilka ahaa ee la kala garan waayey war ma ninba mise waa qof dumara yacni kaa la kala sixi waayeyna isagana waxa weeye waa laga reebaya waayo wuxuu aqbali karaa markaysaga inuu noqdo qof dumara inuu fii nafsi alamri noqdo ayaa markaas suurowda mar hadday caynkaa yadaa tahay in lagu xidhaa khunsaha mushkilka ee la kala garan waaye labiyo dhadig kuu yahay la kala saari waayo wax lagu kala arjaxa la waayey kaasna isagana waxa weeye inay rag ku xidhaan yacni markaa ma bannaana inay rag ku xidhaan ma bannaana markaa qaacidadu laakiin waxay tahay waa qaacida yacni markaa saxiixa weeyaan xadiidkii afar boqol iyo shan iyo toban wa can anasin can nabiyi sala allahu alayh wasalama rusuu sufuufakum aqaaribuu baynaha anas waxaa laga soo wariyey uu nebiga sala allahu alayh wasalam isaguna ka wariyey qaala inuu yidhi nebigu rusu yacni markaa isku dhejiya sufuufakum safafkiina isku dhejiya yacni isku raseeya bimacnaa isku markaa dhedhejiya oo yacni markaa wax markaa khalal iyo dhexdeeda ayaanu ku sugnaanin wa qaaribuu baynaha isu dhadhoweeya waxaaduu bilacnaaq waxaaduu markaa sima bilacnaaqi markaa qooraha sima rawaha abu daawuuda wanasaa'iyu abu daawuud iyo nasaa'i baa soo wariyey saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna waa saxiixiyey waxaa kale oo saxiixiyey ibnu khusayma waxaa kale oo saxiixiyey calaa sharti muslim nawowi nawowi ayaa isaguna saxiixiyey oo calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey khulaasada iyo majmuuca labadaba waxaa kaloo saxiixiyey albani waxaa kaloo saxiixiyey waadici oo jaamicu saxiixa ku saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey acdumi oo isaguna takhriijka ibnu khusayma ku saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey shucayb arnaa'uud oo isaguna takhriijka sharxu sunnaha ee ku saxiixiyey xadiisku waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye laysu dhadhowaado oo laysku dhejiyo adimada oo aan markaa yacni la kala durkin waayo haddii markaa la kala durkiyo yacni shaydaanka ayaa soo gelaya sida uu nebiguba sala allahu alayh wasalam marka uu yidhi fawa aladii nafsii biyadihi innii la ara shaydaana yadkhulu min khalali safi kaannaha alxadaf waxaan ku dhaartay buu idhi kay naftaydu gacantiisa ku jirtee waxaan markaa arkaa buu yidhi shaydaanka ayaan waxaan ku arkaa aan ku ogsoonahay inuu markaa ka soo gelayo safafka dhexdooda iyadoo uu markaa la mid yahay adhiga yaryari markaa yacni iyadoo uu la mid yahay bimacnaa waa adhi yaryaroo adhiga markaysaga heer yaman yacni adhigaasoo kale ayaa markaa la yidhahdaa adhiga markaa yaryar isaga oo markaa waxa weeye la mida sidaas oo kale isu yareeyey ayuu safafka dhexdooda markaysagaa shaydaanku yacni markaa u soo gelaya dabeedna wuxuu doonayaa qofkii markaa inuu markaa fasahaadiyo oo waxa inuu markaa sahwi siiyo ayuu markaa doonayaa salaaddiisii ka fasahaadiyo sidaas yadaa ayuu markaa rabaa markaa nebigu waxau ina amray sala allahu alayh wasalam in laysu dhadhawaado oo addimada laysku dhajiyo yacni sidaas yadaa ayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam amray sidaas aawadeed madaahibta qaarkood hadalka ay yidhaahdaan yacni addimada laysku dhajin maayo afar farood baa loo dhaxaysiinayaa sida xanafiyadoo kale waa qowl baatilah oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafsan weeye yacni markaa qowl baatilah oo axaadiistii rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafsan weeye in la yidhaahdo addimada yacni waxa weeye ruuxa kale addinka ku dhajin mayside qadar afar farooda ayaad u dhaxaysinaysaa sidaas aawadeed dadka xanafiyadu waxay sameeyaan in badan oo ka midi in waxa weeye markaad addinka ku dhowaysaba waa kaasii durkinaya ee adinkiibuu kaasii qaadaya si afartii farood u bannaanaadaan si afartii farood ay u bannaanaadaan tan noocaasna waxa weeye waa meel markaa shaydaanka loo bannaynayo wax daliilana ma laha in addimadaas sidaa markaa loo kala durkiyo ee nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ina amray in addimada markaa laysku dhajiyo sidaas aawadeed saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay ahaayeen yacni waxa weeye sida markaa saxaabaduba ay yidhahdeen fa kaana axaduna yulsiqu kacbahu bikacbi saaxibih yacni waxa weeye mid markaa canqowgiisa ku dhajiya canqowga markaisagaa ruuxa kale ee markaisagaa saaxiibkiisa ku xiga yacni markaa ayuu canqowgiisa ku dhajin jiray xadiisku wuxuu kaloo daliil u yahay in canqowyada la ysku qabanayo ayuu xadiisku daliil u yahay oo sunnihii rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaas iyada ay tahay oo waxa weeye in faryarada markaisagaa labada faryaro la ysu geeyo addimadana markaisagaa yacni canqowyaduna iyo cidhbuhuna sidaa u kala baydhaan taasina waa khilaafu sunna sunnaha rasuulka sala allahu alayh wasalam waa khilaafsan tahay sunnaha rasuulka waa khilaafsan tahay mar hadday saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam labada canqow isku dhejin jireen oo canqowgiisa uu qofku ku dhejin jiray canqowga ruuxa ku xiga waxay ku tusinaysaa in waxa weeye labada canqow la ysku qabanayo oo aynay ku fillayn labada faryaro in laystaabsiiyaa aynay ku fillayn ayaa xadiiskaasina yacni markaa laga qaadanaya dadka qaarkood hadalka ay yidhaahdeen oo ku saabsan waxa weeye canqowyada in laysku dhajiyaa waa tashadud yacni marka ay yidhaahdeen warka noocaasina waxa weeye waa war kalad ah wey war aan sax ahayn oo marka yacni sunnadii rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafsan weeyaan saxaabaduna marka ay canqowyada isku dhajinayaan waxay marka ku camalfalayaan nebiga sala allahu alayh wasalam hadyigiisii bay ku camalfalayaan nebiguna waa u taqriiriyey fahamka noocaas ah fahamka noocaas ay ka fahmeen nebigu sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriyey marka waa sunnatun muxammadiya waa sunna rasuulka sala allahu alayh wasalam xaggiisa markaa ka timi yacni weeyaan ma aha tashadud iyo markaisagaa quluwi ma aha in canqowyada markaa laysku qabtaa yacni ma aha waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa in qooraha markaisagaa la simo qooraha in la simo ayuu marka waxa weeye tilmaamaya taasina waxay noqonaysaa in garbaha markaisagaa laysku beego ayay noqonaysaa labada garab in laysku beegayana waxaa ku soo arooray axaadiista qaarkood ayaa markaa ku soo arooray ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaateen yacni marka awaamirtan inay wujuub tahay safka simitaanka la simaya oo aynay ahayn shay mustaxab ah hadduu qofku la yimaado ajar ka helayo hadduu markaa la iman waayena uu markaa yacni dembi iyo xaraj aynay lahayn inaynay ahayn ee simitaanka safka la simayaa inay waxa weeye tahay shay waajib ah ayaa laga qaatay waayo waa awaamir baa ku timi walamru yaqtadii alwujuub amarkuna waajibnima ayuu keensadaa waxaana ku soo arooray tegitaanka laga tago waciid wallahi latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum aw qaala bayna quluubikum yacni markaas sinteen oo sinteen safafkiinna ama ilaahay qalbiyadiinna ama wejiyadiinna isweydaariye yacni sidaas yadaabaa nebigu sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa uu ku yidhi waciidkaasina waxa uu tilmaamayaa yacni shay laga markaa waajib laga tegey ama xaaraan la sameeyey baa goodigu ka yimaadaa taasina waxay daliil u tahay inay waajib tahay taswiyatu sufuuf inay waajib tahay ayaa taasna yacni markaa uu ku tusinaya xadiiska afar boqol iyo lix iyo toban wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxau idhi khayru sufuufi arijaali awaluha safafka ragga waxa ugu fadli badan awaluhaa ka ugu horreeya ayaa ugu fadli badan wa sharuhaa waxaa ugu shar badan oo bimacnaa ugu ajar yar aakhiruhaa ka ugu dambeeya yacni sharnimada hadda waxaa looga jeedaa aqaluhaa hawaaban yacni waxaa markaa ugu ajar yar yacni markaa aakhiruhaa ka ugu dambeeya wa khayru sufuufi annisaa'i yacni markaa safafka dumarkana waxaa ugu khayr badan oo ugu fadli badan aakhiruhaa ka ugu dambeeya wa sharuhaa waxaa ugu shar badan oo ugu sawaab iyo ajar yar awaluhaa ka ugu horreeya ayaa markaa ugu shar badan rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskeenna waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye safafka raggu inay siday u kala horreeyaan u kala fadli badan yihiin siday u kala horreeyaan inay u kala fadli badan yihiin baa xadiisku markaa tilmaamaya aynay u kala ajar yar yihiin siday u kala dambeeyaan markaa safba safku ka horreeyo xagga ragga haddii laga eego waa ka fadli badan yahay waxaana ugu wada fadli badan safka ugu horreeya safka ugu horreeya ayaa ugu fadli badan awaluhaana waxay noqonaysaa waxa weeye kuwa ugu horreeya ayuunbaa looga jeedaa kuwa ugu horreeya awaa'isha ah ayaa looga jeedaa waayo awal waa mufrad loo idaafeeyey macrifo yacni mufrad haddii macrifo loo idaafeeyana waxay noqotaa waxa weeye cumuum bay markaa faa'idaysaa cumuum ayay faa'idaysaa marka macnuhu wuxuu dhacayaa awaa'isheeda oo kuwa ugu horreeya ah ayaa ugu fadli badan xadiidkan waxa weeye loogama jeedo siday dadka qaarkood moodeen halka saf ee ugu horreeya oo keligii fadliga inuu leeyahay oo ugu fadli badan yahay safafka dambana wax fadiilay isdheer yihiin inaynay jirin oo waxa weeye iyagu aynay kala fadli badnayn dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen safka ugu horreeya ayaanba inuu ka fadli badan yahay safafka kale ay soo aroorsay laakiin safkaa hore haddii laga tago safafka kale iyagu ma kala fadli badna oo wax daliila ma laha inay kala fadli badan yihiin warka noocaasee sidaas la sheegayaana waa war qalad ah weeye waayo markaysaa markaa xadiiska laftiisa waa laga qaadanaya awaluha awaa'ishaa looga jeedaa waa mufrad macrifo loo idaafeeyo cumuum buu faa'iidaynayaa marka waxa weeye macnuhu wuxuu dhacayaa awaa'isheeda oo kuwa ugu horreeyaa ayuu markaa noqonaya waata kale waxaa soo aroortay axaadiis yacni markaa tilmaamaysa yacni waxa weeye safka hore inuu nebigu sala allahu alayh wasalam saddex goor yacni markaa dembi dhaaf inuu ilaahay u weydiiyey wastakfara lihaani maratan safka labaadna hal mar ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey xadiiskaana waxa weeye haysami waxau idhi sanadkiisu waa jayid sanadkiisu waa jayid ayuu xadiiskaasna markaa ibnu xajar alhaythami uu yidhi waxa kale oo waxa weeye soo arooray nebigu sala allahu alayh wasalam safo safku ka horreeyo in la dhammaystiro ayuu markaa amray dhammaystirkaa markaa uu amray safo safku ka horreeyo in la dhammaystiro yacni waxa weeye waxay tilmaamaysaa safkaa hore dhammaystirkaad dhammaystiraysaa ama kii saddexaad ama kii afraadba ha ahaadee inaad mid kale markaysagaa la timaado inay ka fadli badan tahay ruuxaas markaa dhammaystirayna inuu markaa ilaahay uga xaqnimo badan yahay axaadiista qaarkood ayaa markaa tilmaamaysa nebiguna sala allahu alayh wasalam waxau uhi man wasala safan wasalahu allah waman qataca safan qatacahu allah taasna waxa weeye waxay ka qaataan ahlucilmiga qaarkood yacni safka hore ilaa la la buuxiyo oo markaa la dhammaystiro in waxa weeye saf kale in la bilaabaa inaynay bannaanayn marka sidaas aawadeed yacni safafka hore in la kaamil yeelaa inay waajib tahay oo waxa weeye waciid iyo goodi baa ka yimi saf kale in markaa la yska unkado iyadoo safkii hore uu weli dhiman yahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau uhi man wasala safan wasalahu allah kii saf xidhiidhiya ilaahay ha xidhiidhiyo ama ilaahay baa xidhiidhiya in duca looga jeedayo in khabar looga jeedo labadaa mid walba waa lagu fasiray waman qataca safan qatacahu allah kii saf gooyana ilaahay ha gooyo ama ilaahay baa gooya sidaas iyadaabaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi waana xadiis saxiixa waana xadiis yacni markaas saxiixa weeyaan waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay tallaabo ka fadli badani ma jirto tallaabo qofku uu ku kaamil yeelayo ku dhammaystirayo saf ka horreeya yacni tallaabo ka fadli badani ma jirto xadiis kale oo markaa qawi ah oo sidaas yadaa ku soo aroorayna waa jira wuxuu kaloo xadiisku inoo tilmaamay safafka dumarku waxay u kala fadli badan yihiin siday u kala dambeeyaan ayay u kala fadli badan yihiin xaaladdaasna waa marka rag iyo dumar ay wada tukanayaan weeye laakiin haddii dumarku ay gaarkooda u tukanayaan oo ragba aanu la tukanaynin ragba aanu la tukanaynin oo waxa weeye gaarkooda dumarku ay u tukanayaan xaalka noocaasa marka waxa weeye iyadu markaa ma noqonayso ka ugu dambeeyaa ugu fadli badan markaa ma noqonayso ee waxa weeye sida markaa nawowiya ay sheegeen yacni markaa culamo kaleba waxay markaa noqonaysaa inay taas yacni u kala khayr badnaanayaan siday u kala horreeyaan waayo markaysaga macaanida iyo maqaasidaa laga eegayaa waxaa loo yidhi markaysagaa safafka dumarka ka ugu soo horreeya ayaa ugu markaa ajar yar waxa weeye fitnadii bay u dhow yihiin oo raggii bay markaysaa markaa inay ku fitnoobaan iyaguna ay ku fitnoobaan raggii ayay halis u yihiin qolada dambena fitnadii bay ka fogaansha badan yihiin sidaas iyada abaa caynkaas markaa loo yidhi maadaama markaysaga waxaa markaa cilladaas markaa loo yidhi oo xikmadu caynkaas iyada a tahay xaaladda markaysaga waxa taasi aynay meeshii oolin oo rag markaa lagu fitnoobayo wax la mida aynay la tukanaynin yacni marka ama ku fitnoobaya waxay noqonaysaa in waxa weeye sidii asalka inay noqonayso oo waxa weeye siday u kala horreeyaan inay marka u kala fadli badanayaan ayay noqonaysaa bay marka culammadu yidhaahdeen sidaas yada ah ayaa marka culammadu ay yidhaahdeen wabilmunaasaba waxaan tambiihinayaa yacnii wakhtiga ragga iyo dumarku ay wada tukanayaan dumarka marka in loo sameeyo sataarad loo sameeyo wax daliila mas'alada noocaasi markaysaga ma laha oo waxa weeye la yidhaahdo sataarad baa dumarka loo xidhayaa nebigana sala allahu alayh wasalam wakhtigiisii may jiri jirin yacni wax sataarada oo salaadda markaa loo xidho yacni dumarka may jiri jirin ee waxa marka ay ahaayeen yacni mid waxa weeye iyadoo marka aan wax u dhexeeyaa jirin oo marka yacni teedoo lagu kala xidhay yadaynay jirin masaajidkii nebiga sala allahu alayh wasalam yacni ragga iyo dumarku waa ku wada tukan jireen dumarkuna halkaa dambe ay ku soo tukan jireen ragguna xagga hore ayay markaa ku tukan jireen sidaas aawadeed yacni markaa in la yidhaahdo sataarad baa markaysagaa lagu xidhayaa amaba markaysagaa la yidhaahdo yacni waxa weeye wax markaa raggi iyagu ay ka arkayaan oo laakiin raggu aanu ka arkaynin sida waxa weeye muraayado yacni markaa aan xagga ragga laga arkaynin yacni laakiin xagga markaysagaa dumarka iyagu ay arkayaan ayaa lagu xidhayaa sida markaa beledada qaarkood ay sameeyaan yacni tan noocaasi waxay tahay waa khilaafu sunna ayay markaa tahay oo sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam mid khilaafsan yacni markaa weeyaan marka masaajidku haddii uu yahay masaajid markaa ballaadhan aanu ragga iyo dumarku markaa inaysan soo gelaynin waa in markaa laga dhaafo yacni salaadda yacni markaa laga dhaafo sataarad markaysagaa in dumarka loo xidho waa in markaa laga daayo waayo markaysagaa khilaafu sunnati almuxamadiya sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam mid khilaafsan yacni markaa weeyaan xadiidkii afar boqol iyo toddobiyo toban waa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma cabdillahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday isagiiyo aabihiibe qaala inuu i sallaytu maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama daata layla waxa uu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam la jirhkiisa ayaan la tukaday daata laylatin habeen habeennada ka mid a fa qumtu can yasaarih dabeedna waxaan istaagay can yasaarihi xaggiisa bidix ayaan istaagay oo fa akhada rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama bira'sii markaasaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu i qabtay madaxayga min waraa'ii xagga dambe ayuu iga qabtay oo fa jacalanii wuxuu iga yeelay can yamiinihi xaggiisa midig ayuu iga yeelay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye salaadda sunnada in la isku xidhaa inay markaa bannaan tahay khaasatan qiyaamu leylka itlaaqeedana ma aho salaad kasta oo sunnaha in la isku xidhaa ma bannaana ee waxa weeye waa salaadaha qaarkood waa wixii ay soo aroortay nebiga sala allahu alayh wasalam inuu sharciyeeyey in la isku xidho ama waxa weeye in la yidhahdo rawaatibtii salaadaha ka horraysay ama ka dambaysay waar midkeen weliba waa tukanayaae aan haatan isku jamacsanno sunnada markaysagaa duhurka ka horraysa ama sunnada duhurka ka dambaysa yacni marka aan isku jamacsanno oo salaatuljamaacati tafdulu salaata alfaddi bisabcin wa cishriina daraja yacni in sidaas iyadaa la yidhaahdaa oo la yidhahdo cumuumka xadiidkaasaanu daliishanaynaa salaad sow ma aha sow salaad jamac lagu tukanaya ma aha waa inay ka fadli badnaataa dhowr iyo labaatan darajo salaaddii kelida lagu tukanayay waxaa la odhanayaa cumuumkaas suurada noocaasi ma soo gudagelayso suurada noocaasi ma soo gudagelayso waayo inayn soo gudagelayn waxaa u daliila hadyigii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo kama soo arooray nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu yacni sunnada rawaatibta ah ee qabliyada ama bacdiyada ah oo salaadaha faralka ama ka horreeya ama ka dambeeya in la ysku xidho nebigu sala allahu alayh wasalam ma sharciyeyn sidaas aawadeed xidhashada la ysku xidhanayo salaada waxa weeye yacni sunanka rawaatiibta ee qabliyada ama bacdiyada ah la ysku xidhanayo oo dabeedna la odhanayo yadullaahi maca aljamaaca ama waxa weeye salaatu ljamaacati tafdulu salaata alfaddi yacni aljamaacatu raxma iyo waxyaalaha la midkaa cumuumaadka la odhanayo waa deliishanaynaa waxa weeye waa shay aan sax ahayn cumuumaadkana waxa weeye cumuumka haddii la hayo hadyigii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu inay khilaafsanaan cumuumkaa daliishadka la daliishanayo suuradu inay gudagasho mas'alo masaa-isha ka midii inay gudagasho haddii marka waxa weeye sidaas yadaa an la hayo yacni cumuumkii xujo ma noqonayo looma daliishanayo cumuumkii xujo markaa ma noqonayo oo markaa looma daliishanayo sidaas aawadeed yacni waxaabay markaa tahay waa bidca yacni weeye yacni bidcatun fi ddiin oo waa bidca dalaalo ah weeye in la yidhaahdo sunnada qabliyada ama bacdiyada ah jamac baanu isugu xidhanaynaa maadaama markaysaga hadyigii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa aynay ka mid ahayd waxay noqonaysaa mid waxa weeye bidco ah ayay markaa noqonaysaa waxaa kaloo uu xadiisku markaa tilmaamayaa in waxa weeye ruuxa imaamkaa qof keliya oo lab ahi hadduu la tukanayo inuu midigtiisa istaagayo oo aanu bidixdiisana istaagayn xagga dambena aanu istaagayn xagga dambe inaanu istaagayn waxaa u daliila axaadiista soo socota laa salaata limunfaridin khalfa safi axaadiista soo socda xadiiska waabisa iyo xadiiska cali ibnu shaybaan iyo axaadiistaasaa markaa u daliila bidixdiisana inaanu istaagayn baa xadiiskani ku tusinaya bidixdiisana inaanu istaagaynin ayaa markaa xadiiskani uu ku tusinaya waayo cabdillahi ibnu cabbaas waxa uu istaagay nebiga sala allahu alayh wasalam bidixdiisa markuu istaagayna yacni waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waa soo qabtay oo midigtiisii ayuu keenay midigtiisii ayuu markaa keenay waxaa kaloo xadiisku daliilu yahay ruuxa bidixdiisii istaagay inaan salaaddiisii ayna baatil ahayn oo halka fuqahada qaarkood yidhaahdeen yacni salaada markaa ruuxa bidixda ku tukaday waa baatil oo waa ka kac oo asixi mayso xadiisku wuxuu daliilu yahay inay asaxayso waayo nebigu sala allahu alayh wasalam qadarkii hore uu ku tukaday yacni uu ku xidhay salaaddii markaysa cabdillahi ibnu cabbaas bidixda nebiga sala allahu alayh wasalam yacni waxa weeye yacni waa marka asixiyey oo bimacnaa ma burin mar haddaanu burinin waxay ku tusinaysaa inay marka asaxayso laakiin waa waxaa la yidhaahdo tasixu maca alismi ashyaada noocaas ah yacni marka ayay ka mid tahay wuxuu kaloo marka xadiisku daliil u yahay ruuxu yacni markaa ninka keliya la tukanaya imaamka inuu midigtiisa istaagayo la sinmayo sidaas aawadeed shaaficiyada marka halkay yidhaahdaan waxa weeye qadam in la eg buu dib uga dhacayaa oo marka addinka markaa gomadda markaa yacni qadarkeeda oo kale ayuu marka waxa weeye yacni dib isaga taagaya bimacnaa fuur oo kale uu dib isaga taagaya yacni ta noocaasi inaynay sax ahayn oo ay tahay khilaafu sunnati almuxammadiya sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam mid khilaafsan inay tahay ayaa marka xadiisku uu daliilu yahay waayo can yamiinihi waxay daahir ku tahay inuu marka waxa weeye la sinmayo sidaas iyadaa abay markaa daahir ku tahay oo mutabaadira maxaana soo aroortay waxyaala sii caddaynaya ayaa soo aroortay oo aahaar yacni markaa sheegaysa yacni in la yidhi markaa halku istaagayaa yacni dabeedna markaysa waxan marka ay ku jawaabeen yacni selafkii waa markaa la sinmayaa markaasa yidhahdeen iman yar buu ka dib dhacaya maya sawaa'an buu ula sinmayaa sidaas yadaa ay yidhaahdeen axaadiista qaarkood oo qawiya oo ku soo aroortayna waa jirtaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam nin baa markaysaga waxa uu yacni soo taagay inuu cabdillahi ibnu cabbaas ahaa baaba laga yaabaa midigtiisu markaa soo taagay oo waa isla simay markaasaa un yar dib u baxay markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam markii dambe waxa uu ku idhi maa sha'nii ajcaluka xidaa'ii fatakhnasu yacni xaalka xaalkaygu muxuu yahay iyo xaalkaagu muxuu yahay buu markaa uu yidhi waxaan kaa yeelayaa barbarkaygaan ku taagayaa markaasaa dib u noqonaysaa oo dib u yara baxaysaa buuhi markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku inkiray xadiiskana sheekhulalbani waxa uu ku quweeyey silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu markaa ku quweeyey marka xadiiskaasna wuxuu markaa sariix ku yahay oo uu ku cad yahay inuu muxaadaad imaamka la samaynayo ou la sinmayo imaamka inuu la sinmayo hadduu ruux keliya yahay intuu midigtiisa istaago inay isi simayaan yacni markaa taas yadaa ayaa xadiiskaasina uu sariix ku yahay oo uu ku cad yahay xadiiska afar boqol iyo sideed iyo toban wacan anasin qaala sallaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama faqumtu wayatiimun khalfah anas ibni maalik waxaa laga soo wariyey inuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam waa tukaday faqumtu waa istaagay aniga iyo wayatiimun agoon khalfahu dabadiisa ayaan istaagnay wa ummu sulaymin khalfana ummu sulaymna waxay istaagtay annagay naga sii dembaysay oo iyaduna gaar bay u taagnayd muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyay bukhaariyo muslim baa labaduba soo wariyeen wallafdu lilbukhaariyi lafdiguna bukhaari ayuu u sugnaaday xadiidkani masaa'isha laga qaadanaya waxaa ka mida kow in waxa weeye inanka yari hadduu salaada garanayo inuu ragga la safanayo oo uu safka ragga markaa u gelayo aanu gaar isu taagaynin waxaa soo arooray xadiis kaloo abu daawuud soo wariyey oo tilmaamaya in waxa weeye raggu saf inay ahaan jireen oo safafka hore inay markaa raggu lahaayeen waxaa ku sii xigi jiray carruurta waxaa ku sii xigi jiray dumarka marka xadiiskaas yacni abu daawuudku waxa uu tilmaamayaa carruurtu inay noqonayaan saf gaara laakiin xadiiskaasi waa daciif oo ma asixin shahr ibnu xawshab ayaa sanadkiisa ku jira waa daciif wax xujiyey markaa ku qumi mayso waxaa khilaafsan xadiiskan markaa saxiixa ah ayaa khilaafsan oo tilmaamaya faqumtu wa yatiimun khalfahu yacni yatiim waa markaa agoonkii weeyi agoonkuna markaa qaangaadh inaanu ahayn waa la garanayaa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uhi laa yutma bacda ixtilaam qaangaadhnimo dabadeed lama agoomoobo bimacnaa agoonnimadu waxay ku gaar tahay waa inta aan la qaangaadhin laakiin haddii la qaangaadho agoonnimo waa laga baxay marka waxa weeye anas ibnu maalik iyo inankaa yare aan qaangaadhka ahayne agoonka ahi saf bay ahaayeen nebiguna sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriyey waa u taqriiriyey marka waxay ku tusinaysaa inuu markaa ragga la safanayo laakiin bisharti waa hadduu salaadda garanayo oo mumayiz yahay salaaddana uu garanayo oo markaa waxa weeye hagaajinaya salaaddii ama haddaanu salaadda garanaynin yacni ma aha waxa uu tukanayaa salaad maaha hadduu marna xaggaa isaga jeesanayo mar iska sheekaynayo mar waxa weeye iska foorarsanayo yacni waxa weeye xaalka noocaasa safkaasi waxa uu yahay saf kala go'an weeyaan saf xidhiidhsan ma aha haddii la keeno masaajidka in meelaha koonaha ama la fadhiisiiyo yacni weeyaan laakiin markaa safafka in lagu gooyo ma aha yacni haddii lagu gooyo safafka waxay halis u tahay in waciidkii lagu dhaco waman qataca safan qatacahu allah yacni waciidkaas in lagu dhaco oo waxa weeye ilmihii yaraaya aan salaadda garanaynin haddaad soo kaxayso aad safka dhex geliso yacni waciidkaas baa halis loo yahay haddii la yidhaahdo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa waxaa kaga soo aroortay liyalini minkum ululaxlaami wannuhaa kuwa markaa waxaa weeye caqliyada u saaxiibka ee waxgaradka ahi ay igu soo xigaan ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi marka taas miyaynay tilmaamayn safafka hore in ragga waaweynee mudakarkii ay iska leeyihiin miyaanu markaa tilmaamayn haddii ay soo galaan yacni carruurtii yarayd ee yaryarayd walow salaaddii haba hagaajinayeene in laga saarayo mar haddaanu qaangaadh ahayn oo isagu nin aanu ahayn in laga saarayo yacni waxa weeye miyaan laga qaadanayn adigu ahlucilmiga qaarkood saas yadaa waa qabaan in markaa laga saarayo yacni markaa waa qabaan culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen lagama saarayo ayay markaa yidhaahdeen yacni labada qowlna waxa markaa sawaabnimo badan oo saxiixsan inaan laga saaraynin ayaa markaa saxiixsan siduu markaa alcallaama yacni maxamed ibnu saalix alcuthaymiin baa markaa uu yidhi yacni markaa lagama saarayo waayo yacni nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi liyalini minkum ululaxlaami wannuha yacni markaa ay soo xigaan buu yidhi laakiin mu odhan laa yalini minkum ilaa ululaxlaami wannuha kuwa caqliyada u saaxiibka ah mooyaane cid kaleyaynay soo xigin marka arrinka hore waxa uu tilmaamayaa sidaas ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam ee sida hore ayuu yidhi labada cibaarona farqi baa udhexeeya oo waa kala duwan yihiin farqiga udhexeeyaana waxay tahay haddii la odhan lahaa laa yalini minkum ululaxlaami wannuha waxay keensan lahayd hadday markaa carruurtii markaa yacni ay soo gasho safka walow salaadda haba hagaajinaysee in laga saarayo waayo yacni waxa lagu xasriyey ragga ayaa lagu xasriyey yacni marka caqliga u saaxiibka ah baa safafka hore lagu xasriyey ayay markaa noqonaysaa ama waxa weeye cibaarada markaa yacni nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam liyalini minkum ululaxlaami wannuha waxay tilmaamaysaa in raggii caqliga u saaxiibkaa lagu kellifay inay markaa soo dadaalaan oo safafka hore yimaadaan laakiin arrinka noocaasa haddii ay dayacaan oo iyagu ay dib dhacaan inay waxa weeye inamadii uga soo dheereeyey safka hore inay ka saari karaan oo iyagu maqaamkoodii ay geli karaan xadiisku ma tilmaamayo xadiisku yacni ma tilmaamayo weliba iyaday qaacidadu tahay man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fa huwa axaqu bihi yacni markaa sida xadiis ahaan baa loo soo wariyey yacni qaacida ahaanna ahlucilmigu markaysa waxaan markaa ay qabaan inay qaacida saxiixa ay tahay man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun yacni fa huwa axaqu bihi kii u dheereeya wax markaa waxa weeye mubaax ah oo aan qof muslimi uga horraynin isaga ayaa markaa u xaqnimo badan marka maadaama ay sidaas iyada a tahay ilmahan markaa yari ee salaadda hagaajinaya safka hadduu u soo dheereeyo waxa u dheereeyey markaysagaa meel mubaaxa ayuu u dheereeyey oo aan markaa qof kale aanu uga horraynin marka isaga ayaa ugu xaqnimo badan saaridda laga saarayaana waxa ay noqonaysaa yacni mid waxa weeye yacni markaa qasbi ama boob yacni markaa noqonaysa oo haddaad markaa meeshiisii intaad ka saarto adigu aad gasho yacni waxa weeye taas iyadii waxay noqonaysaa yacni markaa dulmi iyo boob yacni qasbi ayay markaa noqonaysaa laakiin suuradaasi waa hadduu salaaddii garanayo o hagaajinayo yacni markaa weeyaan ama haddaanu salaadda hagaajinaynin meeshuu ku jiraba in laga saaro ama ha dambayse ama ha horrayse safku galaba in laga saaro yacni tan noocaas iyadu waxa weeye waa saxiix masaa'isha kale lagala baxayo waxaa markaa ka mid ah in waxa weeye in markaa yacni qofka dumari walow keligeedba ha noqotee gaarkeed inay isu taagayso oo aynay markaa yacni ragga marnaba la safanaynin ragga marnaba inaynay la safanaynin ee waxa weeye walow keligeedba ha noqotee inay gaarkeed ay isu taagayso yacni markaa taasna daliil ayay markaa u tahay oo walow raggu markaa maxramkeediiba ha noqdaan maxramkeediiba yacni ha noqdaane lama safanayso oo iminka waxa weeye ummu sulaym waxay tahay waa markaa anas hooyadii haddana markaa inankeediiyo anasa dhinaciisa isma taagin waana keligeed marka taasi waxay ku tusinaysaa waxa weeye in markaa dumarku saf gaara markaa inay yihiin marnaba inayna markaysa waxa markaa nin aynay la safanayn walow markaa maxaarimteedaba markaa ha noqdeen xadiis kale oo saxiixana waxaa ku soo arooray in waxa weeye cabdullaahi ibnu cabbaas inuu nebiga sala allahu alayh wasalam la tukaday caaishana inay dabadooda taagnayd caaishana inay dabadooda yacni markaa taagnayd ayaa xadiis kalena markaa ku soo arooray marka xadiiskaa laftiisuna yacni markaa daliil ayuu markaa u yahay in markaa qofka dumari aynay markaa ragga aynay markaa la safanaynin yacni markaa daliil bay u yihin walow markaa raggaasi haba noqdaan ama sibyaan ama ninkeedii markaa haba noqdaanbe oo waayo waxaa cabdullahi ibnu cabbaas yacni waxa weeye waxa uu nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam isagaan weli qaangaadhin isagaan weli qaangaadhin ayuu nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam marka inan yar buu ahaa marka waxa weeye inankaa yar ee cabdillaahi ibnu cabbaas iyo waxa weeye markaa zawjkeedii oo rasuulka ilaahaya sala allahu alayh wasalam ah lamay safan ee saf gaaray ahaydoo keligeed ayaa xagga dambe yacni markaa taagnayd xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo toban can abi bakrata radia allahu canhu abi bakra waxaa laga soo wariyey nufayc ibnu alxaaris baa la odhan jiray annahu intahaa ila anabiyi sala allahu alayh wasalam inuu nebiga soo gaadhay bimacnaa nebiga markaa inuu xaggiisa ku soo dhammaaday bimacnaa uu soo gaadhay wa huwa raakicun iyadoo uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu rukuucsan yahay farakaca qabla an yasila ila asafi farakaca waa rukuucay abu bakra qabla an yasila ila asafi intaanu safkii soo gaadhin ka hor ayuu rukuucay faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ku yidhi zaadaka allahu xirsan ilaahay ha kuu kordhiyo dadaal ha kuu kordhiyo walaa tacud ha ku noqonin buu yidhi markaa ficilkaas mar dambe ha samaynin rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa saxiixiisa xadiiskaa ku soo wariyey xadiidkan aan ku darro qadarka labaadna wazaada abu daawuuda abu daawuud wuxuu ku kordhiyey fiihi xadiidka markaa yacni hore abi bakra waxa uu ku sii daray farakaca duuna safi safka markaa sokadiisa ayuu ku rukuucay uma mashaa dabeedna waa socday ila asafi ilaa uu safka ka soo gaadhayey ayuu markaa soo socday ziyaadada marka abu daawuud soo wariyeyna waa ziyaada yacni markaa saxiixa abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaam axmed iyo ibnu xibbaan baa intuba soo wariyeen ibnu xibbaan baa saxiixiyey sida markaas tuxfatulmuxtaajkaba ku sugan xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga ayuu markaa ku quweeyey aamuska uu ka aamusay daraaddeed inuu agtiisa xasan ka tahay bay tilmaamaysaa siduu muqadimadaba ku sheegay nawowi isaguna waxa weeye calaa sharti albukhaari ayuu ku saxiixiyey sida markaa khulaasadaba ku taalla yacni albanina isagu waa saxiixiyey oo waxa uhi waa saxiix marka xadiidkan qadarkanna calaa kulli xaal sidaas iyada ah ayuu markaa u asaxay xadiidkan waxaa lagala baxayaa masaa'il masaa'isha lagala baxaya waxaa ka mid ah ruuxa soo gaadha imaamka oo rukuucsan inuu waxa weeye la rukuucaayo ragcaddaana inuu tirsanaayo ragcaddaana inuu tirsanaayo waayo lama soo rarin inuu waxa weeye abuubakra ragcad dambe la yimi markii nebigu salaadda sala allahu alayh wasalam uu ka baxayna hadduu ragcad kale ku mashquulsan yahay abibakra yani waxa weeye waa laynoo sheegi lahaa laakiin laynooma sheegina waxa la yidhi nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam zaadaka allahu xirsan walaa tacud sidaas iyada a buu ku yidhi ba layidhi xadiis kalena waa lagu soo wariyey oo tilmaamaya in waxa weeye abibakra waagii dambe lafteeda imaamkaoo rukuucsan markuu yimaado inuu waxa weeye markaa yacni safka isagaan soo gaadhin inuu rukuuci jiray dabeedna safka u soo socon jiray ragcaddaana tirsan jiray ragcaddaana uu tirsan jiray shaykhulalbaanina waxa uu ku odhanayaa silsilatu axaadiis saxiixa mujalladka koowaad istidraagga dambe markaa raqamkiisu toddoba yahay waxa uu ku odhanayaa sanad saxiixa ayuu ku soo arooray sidaas yada ah ayuu shaekhulalbaanina raxmatullaahi calayhi uu ku odhanaya marka taasi waxay ku tusinaysaa ragcadda in la tirsanayo ayay ku tusinaysaa xadiid kalea ku soo aroorayna waa jiraa oo tilmaamaya waxa weeye man adraka aragcata faqad adraka yani marka asala ragcaddana rukuucdaa looga jeeda waana saxiix wa kadalika xadiis kale oo markaa yani shaykhulalbaani uu irwaaga markaa ku taxsiininayo waxa uu tilmaamayaa haddaad soo gaadhaan idinkoo imaamkoo sujuudsan la sujuuda hana tirsanina haddaad soo gaadhaan imaamkoo rukuucsanna la rukuuca yacni markaa tirsadana sheekhulalbaanina waxa uu leeyahy waa xasan marka jamaahiiru ahlicilmina sidaas iyada abay ku tageen oo ay yidhaahdeen yacni rukuucda haddii laga soo gaadho yacni imaamka waa la tirsanayaa ragcaddaas ayay jamaahiiru ahlicilmi yidhaahdeen madaahibta afartiina ay ka mid yihiin bal ee culamada qaarkood waxay ku sheegteen mas'aladaa ijmaac sida shaykhulislaam ibnu taymiya laga sheegay culammadu inay isku waafaqsan yihiin in ragcadda rukuucda laga soo gaadhay la tirsanayo ijmaac caynkaasi ayuu soo naqliyey siduu saaxibu tawdiixba uu markaa soo rarayo oo uu ka soo markaa rarayo yacni ibnu taymiye inuu ijmaac ku soo naqliyey sidaa wax khilaafsan waxaan arkay waxa weeye shawkaani ayaa kitaabkiisa naylul awtaarka waxa uu ku tegayaa in waxa weeye ragcaddaa aan la tirsanayn rukuucda laga soo gaadhay ragcaddaa rukuucda laga soo gaadhay inaan la tirsanayn ha yeeshee ra'yi kale oo khilaafsan buu leeyahay oo kitaabkiisa fatxu rabbaaniga marka isagaa uu ku sheegay cawnulmacbuudkuna marka uu ku soo rorayo yacni waxa weeye sharaxa abu daawuudka marka uu ku soo rorayo taasoo marka uu tilmaamayo in ragcaddaa rukuucda laga soo gaadhay in la tirsanayo marka labadii ra'yi ee shawkaani waa iskhilaafeen yani waxa weeye qowlka sawaabkiina waxa weeye qowlka jamaahiiru ahlicilmi siday ku tageen salafan wa khalafan yani waafaqsan ayaa markaa sawaab ah qowlka kalena waa khata axaadiista markaysaga uu khilaafsan yahay yani daraaddeed oo xadiiska abibakra iyo yani axaadiista kale ee soo aroortay yani intuba ay ka mid yihiin waanan filayaa mas'alada inaynu hore uga soo hadalnay laakiin waa sii akidaya waxaan kale oo markaa masaa'isha lagala baxaya ka mida in waxa weeye xarakada yar sida socodka yar iyo wax la mid ah salaadda inaynay burinaynin oo waayo safkii isagaan soo gaadhin buu markaa yacni salaaddii ku xidhay dabeedna waa rukuucay dabeedna marka waxa weeye isagoo rukuucsan buu safkii u soo socday xarakada caynkaasee uu sameeyeyna nebigu sala allahu alayh wasalam kuma odhan salaaddii waxba yeelaysa ama salaaddii waa kaa burisay iyo wax la mida markaa nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam waxaa kale oo markaa yacni markaa laga qaadanaya nebigu sala allahu alayh wasalam inuu abubakra u duceeyey oo ihi zaadaka allahu xirsan yacni markaa ficilka markaa sida uu khayrka ugu dadaalayay daraaddeed ayuu markaa ugu duceeyey laakiin wuxuu ka nahiyey inuu markaa ficilku sameeyey dib ugu noqdo ha yeeshee ficilka laga nahiyey waa maxay ee la yidhi haan ku noqonin culammadu waa isku khilaafeen dabdiga kelmaddana markaa waxaa loo dabdiyey walaa tacud iyo walaa tacdu iyo walaa tucid saddexda mid walba waa loo dabdiyey haddii la yahay walaa tacud waa min alcawd baa laga keenoo dib ha ugu noqonin weeye walaa tacdu haddii layahay min alcadwi baa laga keenayo bimacnaa waxa weeye ha soo ordin weeyaan haddii markaa la yidhaahdo walaa tucid min alicaadati baa laga keeno yacni markaa dib ha u soo celinin salaaddii bay noqonaysaa walaa tucid ay walaa tucid isalaa salaadda ha soo celinin oo dib ha ugu noqon ee waa ku asaxday salaadaadu saddexdoo dabdina waxaa ugu sixo badan sida xaafid ibnu xajar ba fatxulbaariga ku sheegay in la yidhaahdo walaa tacud oo min alcawdi laga keeno yacni markaa sidaas iyadaa baa markaa ugu sixo badan haddaba walaa tacud marka la yidhi macnaha waxa weeye waxa aan lagu noqonin waa maxay abibakra umuuro dhowruu sameeyey waxaa ka mida waa mide waxa uu sameeyey inuu markaa salaaddii inuu u soo orday taasna waxay ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood bay ku soo aroortay oo uu markaa tilmaamaysa yacni waxa weeye yani waan soo orday buu markaa uu yidhi markaasaan waxaan imi waqad xafazanii nafasu iyadoo neefta markaan hiraagayo ayaan markaa imi buuri markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu igu yidhi mani saaci oo kii soo ordayey waa kee markaasaa abu bakra waxau yidhi aniga markaasu waxa weeye uu yidhi zaadaka allahu xirsan walaa tacud kaasi waa ficil oo inuu soo orday oo isagoo hinraagaya yimi waa mid weeye umuuruhu sameeyey ka mid tahay oo midda labaad inuu waxa weye isagaan safkii soo gaadhin salaaddii inuu ku xidho oo uu waxa weeye dabeedna markaa rukuuco oo salaaddii qayb ka midii safka meel ka baxsan ku dhacdo oo axaadiista soo socotana ay ku iman doonto laa salaata limunfaridin khalfa safi yacni markaa sidaas ay inoogu iman doonto iyo axaadiis la macnaa marka waxa weeye taasna culammada qaarkood baa ku xambaaray oo waxay yidhaahdeen adaan safka soo gaadhin ha ku xidhanin yacni markaa taana culammada qaarkood baa yidhi ha u noqonin taasaa looga jeeda shayga saddexaad ee uu sameeyey waxa weeye waa ragcaddii inaanu dib u soo celinin sida daahirka ee mutabaadirka ah marka waxa weeye taasna in la leeyahay ha ku noqonin yacni arrinkaasoo ragcadda ha ka tegin haddaad rukuucda ka soo gaadho iyadana waa aqbali kartaa iyadana waa aqbali kartaa waxaana laga soo wariyey abu hurayra inuu marka uu yidhi hadduu axadkiin salaadda yimaado yacni waxa weeye yacni markaa yaanu markaa falaa yukabbir xataa ya'khuda makaanahu min asafi yaanu takbiiranin oo salaadda ku xidhanin ilaa uu waxa weeye makaankiisa uu safka iska taagayo ilaa uu gaadho yaanu markaa salaadda yacni ku xidhanin xaafid ibnu xajar waxau odhanayaa sanadkiisu waa xasan ayuu ku odhanayaa yacni kitaabkiisa fatxulbaariga ha yeeshee shaykhulalbaani waxauu yidhi cilla khafiya ayuu xadiisku leeyahay oo xadiisku waa macluul sidaas aawadeed buu u daciifiyey uguna soo saaray marka waxa weeye silsilatu axaadiisi daciifa mujalladka labaad raqamka xadiiska sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatan waxaa jira haddaba xadiiska xadiis kale oo ka hor imanaya oo tilmaamaya inay mashruuc tahay oo bannaan tahay in marka lagu xidho salaadda iyadaan safka la soo gaadhin oo la soo rukuuco oo dabeedna markaa iyadoo la rukuucsan yahay safka la soo gaadho taana waxaa ku soo arooray xadiis waxa weeye ibnu zubayr laga soo wariyey oo uu yidhi waaba sunnihii sunnuhu waa sidaas oo ibnu zubayr waxau yidhi idaa dakhala axadukum almasjida waannaasu rukuuc mimbarka isagoo ka khudbadaynaya ayuu marka cabdillaahi ibnu zubayr waxau yidhi idaa dakhala axadukum almasjid hadduu axadkiin masaajidka uu soo galo waannaasu rukuuc dadkuna ay rukuucsan yihiin falyarkac xiina yadkhulu goorta uu soo galaba ha rukuuco uma yadibbu raakican xataa yadkhula fi safi dabeedna markaysaga waa u soo yacni soconayaa isaga oo rukuucsan u soo soconaya safka yacni waxa weeye ayuu u soo soconaya ilaa uu safka ka gelayo uma yadibbu raakican isagoo rukuucsan buu soo soconayaa xataa yadkhula fi safi ilaa uu safka ka soo gelaayo fa inna daalika sunnatu taasi sunnihii weeyaan buu yidhi saxaabiguna hadduu yidhaahdo sidaasi sunnihii weeyaan waxaa lagu xambaaraa in sunnihii nebiga uu jeedo sala allahu alayh wasalam oo xukmu rafci ayay markaa leedahay xadiiskaa waxaa soo wariyey tabaraani baa awsadka ku soo wariyey ibnu xajar alhaytamina waxau ihi rijaaluhu rijaalu saxiix wa kadalika ibnu khusaymana saxiixiisuu ku soo wariyey waana saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey xaakim oo waxau idhi saxiixun calaa sharti shaykhayn waxaa ku waafaqay dahabi waxaa kaloo saxiixiyey albani oo waxa uu ku saxiixiyey silsilatu axaadiisi saxiixa mujalladka koowaad ayuu markaa ku saxiixiyey weliba qaybtiisa hore marka xadiidkaasina waxa uu tilmaamayaa inay waxa weeye mashruuc tahay oo marka ay bannaan tahay oo sunnihii nebigaba tahay in waxa weeye marka la soo galo iyadaan safkii la gaadhin inta lagu xidho oo la rukuuco rukuucdii markaysaga iyadoo la rukuucsan yahay inta la socdo in safka sidaa lagu gaadho in sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam ay tahay saxaabo kaleoo samaysayna waa jiraan oo waxa weeye sida albaaniba markaa qaybta koowaad ee mujalladka koowaad ka mida uu ku soo aroorinayo oo abubakar iyo yacni markaa zayd iyo yacni markaa saxaabo kale oo samaysayna markaysaga waa ka soo naqlinaya laakiin waxaaba ku filan in la yidhi waa sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam oo xukmu rafci la siiyo layahay waa sunnihii oo sunnihii nebiga loo jeedo taas iyadaabaa ku filanba mar haddii taa xadiis ku soo arooray yacni inay mashruuc tahay oo ay sunno tahay in xadiiska loo jeedaa ma suuragal aha in xadiidka loo jeedaa ma suuragal aha oo ma soo gudagelayso yacni oo lama laha ha ku noqonin bimacnaa waxa weeye adaan safka soo gaadhin inaad waxa weeye ku xidhato aad rukuucdo aad u soo socoto sidaa ha ku noqonin looma jeedo ee labadii arrinee kale soo hadhay baa markaa meesha yaalla ta labaad oo iyaduna ku saabsan in waxa weeye looga jeedo ragcadda ha tirsanin iyadana looma jeedo waayo waxaynu tilmaannay sidaas in jamaahiiru ahlicilmi qabaan axaadiistuna markaysaga siday ku soo aroortay inay tahay oo qawlka saxiixa inay markaa tahay ragcaddaa la tirsanayo iyaduna waa qowlka saxiixa ah oo axaadiistu markaa ay sheegtay culammada qaarna ijmaacba ay ku soo rareen sidaas aawood iyada in loo jeedana ma suuragal ah shayga saddexaad ee meesha soo hadhay waxa weeye in looga jeedo walaa tacud ha ku noqonin bimacnaa salaadda inaad u soo degdegto u soo orodo ee adoo deggan kaalay macnahaas baana lagu xambaarayaa markaa xadiidka sida ahlucilmi badani ugu xambaareen oo shaafici ka mid yahay oo taxaawi ka mid yahay oo yacni markaysaga culamo badani siday markaa ugu xambaareen waxaa looga jeedaa yacni adigoo ordaya salaadda ha imanin oo waxa uu la micno yahay xadiidka inoo iman doonaa ee markaa tilmaamaya إida samictum اliqaamata famshuu ilى الصalaaةi وعalaykum الsakiinaةu واlwaqaaru walaa tusricuu xadiidka isla markaa waxa weeye dersigeennan ku jira xadiidkaasuu markaa la micno yahay calى alqowli الraajix marka lagu socdo xadiidkii afar boqol iyo labaatan wa can waabisata bni macbad aljuhani radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama ra'aa rajula waabisa waxaa laga soo wariyey in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam uu nin arkay yusallii tukanaya khalfa safi safka dabadiisa ku tukanaya waxdahu keligii oo fa amarahu wuxuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam an yuciida asalaata salaadda inuu soo celiyo ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu amray rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey wa abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wa tirmidiyu baa soo wariyey wa xasanahu tirmidi waa taxsiiniyo waxau ihi waa xasan oo saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey culamo kale oo badan baa xadiidka saxiixisay oo uu ka mid yahay imaam axmed ibnu xambal oo uu ka mid yahay isxaaq ibnu rahweyhi sida markaa waxa weeye tuxfatulmuxtaajka iyo muxararka iyo khulaasada nawowi intaba ku sugan oo ibnu mundir markaa ay ka sheegayaan oo ka soo naqlinayaan inuu yidhi habatahu axmed wa isxaaq waxaa xadiidka sugay imaam axmed iyo isxaaq muxararkuna waxa uu ka soo raray inuu taxsiiniyey imaam axmed oo yidhi waa xasan xaafid ibnu xajarna waxa uu odhanayaa imaam axmed waxa uu yidhi waa saxiix fatxulbaariga saasuu ku odhanaya waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ibnu khusayma waxaa kaloo xadiidka taxsiiniyey baqawi oo isaguna sharxu sunnaha ku taxsiiniyey waxaa kaloo xadiidka sugay bayhaqi oo yidhi khabarku waa haabita waa sugan yahay oo marka uu sheego hadalka marka uu odhanayo hadalka uu odhanaya baan leeyahay shaafici yacnii khabarkani hadduu sugnaado waa odhan lahayd ayuu wuxuu odhanayaa waxa weeye yacni sida markaa fiican u ah in layska ilaaliyo in arrinkaasoo kale lala yimaado safka dambe keliga aad ku tukato yacni in layska ilaaliyo yacni lithubuuti alkhabari fii dalik khabarku inuu sidaa kusoo yacni markaa ku soo arooray inuu sugan yahay daraaddeed naylul awtaarkuna wuxuu odhanayaa bayhaqi wuxuu idhi alkhabaru almadkuuru haabitun waxaa kaloo xadiidka quweeyey ibnu xasmin waxaa kaloo quweeyey ibnu lqayim waxaa kale oo xadiidka saxiixiyey axmed maxamed shaakir waxaa kale oo saxiixiyey albani waxaa kaleoo saxiixiyey shucayb arnauud ha yeeshee markaa shaafici waxa uu ku sheegay yacni wuxuu ishaaray inuu xadiidku daciif yaho wuxuu yidhi low habata qultu bihi laakiin way inaga sheegnay bayhaqi inuu ka jawaabo uu yidhi xadiidku waa haabit ibnu cabdilbar baa xadiidka isaguna daciifiyey oo waxau yidhi waa mudarib lisnaad sanadkiisu waa mudarib oo idiraab baa ku suganoo waa isbaraanbariyey bimacnaa iskhilaaf yacni iska hor imanaysa ayaa sanadkiisa ku dhacay ha yeeshee markaa culammadu yacni markaa qaarkood baa ka jawaabay idiraabka markaysaga uu sheegtay ibnu cabdilbar oo waxa weeye idiraab kastaa xadiidka ma daciifiyo idiraabka xadiidka daciifiyo laba shardi baa loo shardiyaa kow waa in markaa waxa weeye yacni markaa la kulmin kari waayo oo uu iska hor yimaado tanaaqud maxdiya markaa waa inuu noqdo waa midda labaadee waa in duruqu markaysaga waxaan ay xagga quwada ay ka siman tahay laakiin haddii raajix iyo marjuux ay kala leedahoo kala miisaan badan tahay oo raajix iyo marjuux ay kala leedahay oo inay quwada iyo miisaanka aynay ka sinnayn xaalka noocaasa raajixa la qaataa marjuuxana waa laga tagaa waxay diraaboo daciifinayaana markaa kuma jiro qaacidada noocaasay marka horeba culammadu sheegaan sidaas aawoodee ibnu sayid innaas oo ka jawaabaya oo shuraaxda tirmidi ka mid ah waxa markaa uu yidhi idiraabka xadiidka ku sugani mid dhibaataynaya ma ahoo waxyeelaya bimacnaa waxa weeye kii daciifin jiray axaadiista markaa ma aha xadiidkii afar boqol iyo koob iyo labaatan walahu ibnu xibbaan waxaa u sugnaaday oo can dalqin dalqi uu ka warinaya inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa salaata limunfaridin khalfa safi yacni markaa laa salaata salaadi may ahaanin mawjuudatun markaysagaa mid jirta ama mashruucatun mid markaa waxa weeye la sharciyeeyey limunfaridin mid keligii markaa mid loo sharciyeeyey ma aha khalfa safi mid ku keliyaystay safka markaa xaggiisa dambe oo keligii isagu saf taagan can dalqinta uu shiikhu yidhi waxa weeye waa wahmi waa ismoodsiiyey ee xadiidka cali ibnu shaybaan ayaa soo wariyey ibnu xibbaanna isaga ayuu ka soo wariyey sida muxaqiquuna baraarujinayo yacni albaanina uu ku baraarujiyey yacni markaa takhriijkiisa yacni waxa weeye uu ku baraarujiyey irwaaga waxa weeye waa wahmi ee caliy ibnu shaybaan in la yidhahda xadiidka laga warinaya xadiidkanna waa xadiid saxiixa culammada saxiixisa ee kale waxaa ka mid a waxaa saxiixiyey xadiidka ibnu xibbaan baa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma waxaa taxsiiniyey xadiidka markaa imaam axmed sida talkhiiskaba ku sugan waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ibnu xasmi oo muxallaha isaguna ku saxiixiyey ibnu sayid innaas baa waxaa yihi ruwaatuhu siqaatun macruufuun waxaa kaloo xadiidka taxsiiniyey nawowi oo isaguna khulaasada ku taxsiiniyey waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey buusiiri waxaa taxsiiniyey ibnu kasiir oo irshaadka markaa ku taxsiiniyey oo yidhi sanadkiisu waa xasan ha yeeshee xaafid ibnu xajar baa waxa uu fatxulbaariga ku yidhi fii sixatihi nadar mana bayaamin nadarka markaysaga ku sugan yacni markaa waxa weeye ma bayaamin muctamadku waxa weeye waa culammada yacni saxiixisay maadaama markaysagaa sababta lagu daciifiyey aynay markaa yacni sabab la fasiroo la caddeeyey aynay markaa ahayn wax marka waxa weeye dacniyo xadiidka ka muuqdaana aanu jirin culammada kale ee saxiixisay waxaa ka mid ah axmed maxamed shaakir oo isaguna tacliiqa uu sunanka ku leeyahay tirmidi ku tasxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey albaani waxaa saxiixiyey shucayb arnaawud marka culammadaasoo dhan ayaa markaa xadiidka saxiixisay haddiiba la yidhahda sanadkiisaa wax ku sugan yihiin xadiidka horea shaahid u ah xadiidka hore faamarahu an yuciida asalaa sidaas aawadeed waxa weeye kaas baaba shaahid u ahoo quweynaya xadiidka afar boqol iyo labaatan wazaada abaraaniyu abaraaniy wuxuu kordhiyey min xadiisi waabisata iyadoo uu ka mid yahay qadarka uu kordhinaya alaa dakhalta macahum maad la gashid buu idhi safka aw ijtarabta rajula ama nin maad soo jiidatid ama nin maad soo jiidatid xaafid ibnu xajar waxa uu ku odhanayaa talkhiiska sariy ibnu ismaaciil ninka la yidhaahdo ayaa ku jira sanadkiisa ninkaasina waa matruuk ha yeeshee markaysaga xoon ibnu nucaym ayaa wuxuu ku soo wariyey dariiq kaleo ninkaasi ka madhan yahay tarjumada ninka la yidhahdo yaxya ibnu cabdirabbih ayuu ku soo wariyey waxaana ku jira markaa qays ibnu rabiic nin la yidhahdo ninkaasna dacfi baa ku sugan marka sanadka kale waa daciifun faqad laakiin sanadkani waa daciifun jidda waayo sariy ibnu cabdillaah waa matruuk bal ee culammada qaarkood waxay ku ganeen yacni marka inuu ninkani uu yahay nin marka waxa weeye wadaaca oo marka waxa weeye yacni axaadiista been abuurta sidaas aaweedee xaafid ibnu xajar halkan inuu kaga aamuso may habboonayn dariiq kaluu laakiin sheegay oo markaa daciifun faqad ah daciif keliyuun ah oo aan markaysa waxaan iyadu markaa daciifun jiddan aan ahay cabdullaahi ibnu cabbaasna waxaa laga soo wariyey sanad waahiya ayaa xadiid kaloo la macnaa lagu soo wariyey laakiin sanadkeedu waa waahi bimacnaa daciifun jidda waxa ugu ladan yacni markaa dariiqa ibnu nucaym soo wariyey ee marka waxa weeye daciifka keliya ee qays ibnu rabiic ku jiro dariiqaasaa ugu ladan duruqda kale markaysa waxaan markaa dacfigeedu waa daran yahay culammada kale xadiidka daciifisay waxaa ka mid ah haythami ibnu xajar alhaythami waxaa kaloo ka mid a ibnu kasiir oo irshaadka ku daciifiyey waxaa kaloo ka mid a bayhaqi oo sunanka ku daciifiyey waxaa ka mid a ibnu mulaqin oo isaguna marka waxa weeye markaa daciifiyo badrulmuniirka ku daciifiyey waxaa kaloo ka mid a albaani oo isaguna daciifada ku daciifiyey waxaa ka mid a ibnu baaz oo isaguna markaa daciifiyey culamo badan baa xadiiska daciifisay markaa dacfigiisuna waa iska daahir macnaha xadiidka haddaynu usoo noqonno labada xadiisii hore waxay tilmaamayaan in waxa weeye ninkii saf dambe keligii inuu istaago inaynay markaa salaadaasi asaxayn baa daahirkiisu tilmaamaya oo laa salaata limunfaridin khalfa safi waxay daahir ku tahay salaaddaasi inaynay asaxaynin ayuu daahir ku yahay xadiidka horena markaysaga waa sii caddaynaya fa amarahu an yuciida asalaa salaaddii inuu soo celiyo ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam amray culammada qaarkoodna markaa yacni sidaas bay u qaateen oo salaaddu inaynay asaxaynin ninka keligii markaa saf gaara istaaga sidaas yada ah ayay waxa weeye culammada qaarkoodna ay ka deliishadeen oo imaam axmed ibnu xambal uu ka mid yahay muxadisiinta shaaficiye qaar ka midina sidaasay ku raaceen sida ibnu khusayma oo kale oo inaan salaaddu ansaxayn bay ku tageen yacni keligii hadduu saf istaago oo xagga dambe markaysagaa ku tukado culammada qaarkoodna waxay ku xambaareen salaad kaamila ayaanu lahayn oo waa shaaficiyadoo kalea ka mida qolyaha sidaa ku xambaaray fa amarahu an yuciida asalaana waxay ku xambaareen bimacnaa wuxuu amray salaadda in loo soo celiyo istixbaaban yacni wujuub loogama jeedee markaa yacni sunnayn ayaa looga jeedaa sidaas iyada abay ku awileen waxaanay deliishadeen waa mida markaa waxay deliishanayaan xadiidka markaa anas ee tilmaamaya wa ummu sulaymin khalfana ummu sulaymna dabadaeday taagnayd oo keligeed bay taagnayd marka laa salaata limunfaridin khalfa safina rag iyo dumarba waa soo gelayaan marka sidaas aawoodee mar haddii ummu sulaymba ay u asaxday inay keligeed saf istaagto inay ninkiina u asaxaysa ay ku tusinaysaa inay ninkiina u asaxaysa ayay ku tusinaysaa waxay kaloo deliishadeen xadiidka abibakra oo safkii isagaan soo gaadhin ayuu salaaddii ku xidhay dabeedna waa rukuucay dabeedna waa soo socday marka qadar salaaddii ka mid ah waxay ku dhacday meel safkii ka baxsan oo safka dabadeediya bay ku dhacday haddii qadar salaaddii ka midii marka iyadoo safkii aan la soo gaadhin in lagu xidhaaba ay asaxday salaaddii oo dhanna inay asaxaysaa laga qaadanaya mar hadduu juska iyo qayb salaaddii ka midiiba ay ku asaxday safka dabadiisa in waxa weeye salaaddii oo dhan ay ku asaxaysana halkaa waa laga faa'iidaysanaya waxay kaloo ka daliishadeen cabdillaahi ibnu cabbaas nebiga sala allahu alayh wasalam salaaddii wuxuu kaga xidhay xagga bidixda dabeedna nebigu waa soo wareejiyey xagga dambaanu ka soo wareejiyey qadarkaa la soo wareejinayo nebiga dabadiisuu joogay taasina waxay ku tusinaysaa in waxa weeye intaas salaaddii inaynay ka burin xaaladdaa markaa nebiga xaggiisa dambe ka soo wareejinayey inaynay salaaddu ka burin baa laga qaadanaya marka haddii saddexdaa xadiis baanu haysanno waxaanu ku xambaaraynaa yacni laa salaata limunfaridin khalfa safi in salaad kaamila la nafinayo ee aynay ahayn salaad asaxaysa in la nafinayo aan looga jeedin laakiin calaa kulli xaal qowlka sawaabka ee raajixa ay waxay tahay waa qowlka imaam axmed iyo ibnu khusayma ay ku tageen waxyaalahan ay deliishadeen oo dhanna waxay tahay wax markaa laga reebayo xadiidka oo wuxuu noqonayaa xadiidku caam masaa'ishan ay sheegeen oo dhanna waa laga takhsiisinaya waa laga reebaya caamka iyo khaaskuna hadday iscaaridaan yacni waxa weeye waa la ysku khasisaa marka waxa weeye qofka dumara ee saf dumaroo ka horreeya aanu jirin waxaa la odhanayaa gaarkeedaad u tukanaysaa baa la odhanaya waayo dumarku waa safoo ragga iyo dumarku ma wada saftaan mar hadday caynkaa tahay in la yidhaahdo waa looga qiyaasanayaayo qofkii dumariba hadday keligeed istaagtay ninkanu inuu istaago keligeed waa markaa u suurtoobi kartaa waa qiyaasun maca alfaariq sidee shayuu nebigu nahiyey oo uu reebay iyo shay markaa waxa weeye uu sharciyeeyey laysaga qiyaas qaadan karaa qiyaasun maca alfaariqna wuxuu ka mid yahay aqiisada ama qiyaasyada faasidka ah ayuu ka mid yahay oo aan markaa la ictibaarin karin sidaas aawadeed labadaa mas'alo laysagama qiyaasan karo laakiin waxaynu leenahay haddii qofka dumara uu ka horreeyo saf dumar uu ka horreeyo waxa weeye xaaladda noocaasa markaa waarid waa noqonaysaa laa salaata limunfaridin khalfa safi oo safka hore inay gasho hadday markaa samayn weydo oo safkii hore oo dhiman saf dambe keligeed ay istaagto waxaynu leenahay markaa salaadeedu asixi mayso suuradaana markaysagaa ficilkii ummu sulaym oo kale loogama qiyaasan karo oo waxa weeye waa mid ka duwan waayo ruuxa markaa safkii hore oo dhiman saf kale markaa unkaya markaa la yimi keligii dee waxa weeye nahyiyuu ku jira ay ka mid tahay laa salaata limunfaridin khalfa safi oo ay ka mid tahay waman qataca safan qatacahu allah yacni markaa waciidadaa iyo nahiyada ayuu ku jiraa markaa sidaas aawadeed in la yidhaahdo ficil mashruuca oo uu nebigu sharciyeeyey oo sunnihiisii markaa ah oo markaa ah markaa yacni umu sulaym gaarkeeda inay u taagnayd oo raggaa aynay la safanayn baanu uga qiyaasanayna wax suuroobi kara maaha cabdillahi ibnu cabbaas wareejidii la soo wareejiyeyna waxaa la odhanayaa iyadana saas in laeg waa mukhasas oo qofkii waxa weeye bidixda ku xidhay la soo wareejinayey xaaladda noocaasa markaa iyadana waa laga reebaya sidaas in la eg ruuxii markaa safka aan soo gaadhin ee safka dabadiisa ku xidhay isagoo imaamku rukucsan yaha yimi ee dabeedna markaa intuu rukuucay u safka u soo socday iyaduna sunnihii nebigu sameeyo xadiidkii ibnu zubayr wa inagii aragnay sidaas aaweedee suuradaana waa laga reebaya wixii intaa ka hadhan baa xadiidkani markaa u khuseeya wax ka sarfiyana lama hayo wax ka sarfiyana lama hayo in la yidhaahdo waxa weeye laa salaata limunfaridin khalfa safina waxaanu ku xambaaraynaa salaad kaamila waxaa la odhanaya markaysaga waa taawiil taawiilka noocaasna daliil looma hayo daliil yacni taawiilka caynkaasna looma hayo wakhtigaad moodaa inuu dhacay mas'ale kaloo kusii tacalluqdana waa jira aynu bayaamin doonno in sha allahu tacala wallahu aclam halkaa ku joogo